alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waa darsigeeni sideedaad ee ka mid ahaa duruusta kitaab tawxiid waxaynu ku dhex jirnay masaa'ilka iyo fawaa'idda sheekuu ka soo saaray baabu ducaai ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah asaabicatu masalada toddobaad kownu tawxiidi tawxiidka anshihiisa uu yahay awala waajibin waajibka ugu horeeya ee qofka saaran wadaliilu xadiii xadiidu ibni cabaas fi qisati mucaad falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah waana caqiidatu ahli sunati waljamaaca qofku inuu sameeyo baxhi iyo waxyaabo lamid ah mar hadday fitradiisu saliim tahay waajib kuma aha waxaa u horeeya waajibka ku ahi waa inuu tawxiidka la yimaado qowl ahaan iyo caqiid ahaanba athaaminatu anahu arrinku wixii yubda-u waa la bilaabayaa bihi tawxiidkaa lagu bilaabayaa ee fi dacwa marka dadka loo yeedhayo qabla kulli shay shay walba horti xata sala xataa qabla salaa salaadana ku dhaho shay walba waa laga horeysiinaya waa taa ku cad xadiidka fainhum aطaacuuka lidalika faaclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaat hadday tawxiidka kaa yeelaan ba la yihi waxaad u sheegtaa ood ogeysiisaa ilahay inuu ku faral yeelay shan salaadood waayo qof aan muwaxid ahayn in salaad loo sheegaa waxba tari mayso waayo salaadda dee laga aqbali maayo mar haddaanu tawxiidkii qofka aanu u saxsanayn ataasicatu ana macnaa an yuwaxid llah an yuwaxid allah macnaheedu waa macnaa shahaadati an laa ilaha ila allah oo laa ilaha illa allah macnahay tusinayso laa ilaha illa allah tawxiidkay tusinaysa oo cibaadat llahi waxdahu wa tarku cibaadati gayrihi ilahay oo qura in la caabudo cid kalena aan la caabudin an yuwaxid llahna intaasay tusinaysa walihaada waynagii sheegnay markaynu xadiidka akhriyeynay sababta uu sheekhu u keenay riwaayadda labaad wa fii riwaayatin ilaa an yuwaxid llah inay tahay inuu caddeeyo macnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheedu inuu yahay tawxiid اllahi bilcibaada wa tarku cibaadati ma siwaahu ilahay cibaadada in lagu koobo cid kale caabudistii la caabudi lahaana in laga tago marka labada riwaayad way isfasirayaan shahaadati an laa ilaaha ila allah dad baa u haysta inay tahay qowl qura oo afka laga yidhaahdo intaa qofku muwaxid uu ku noqonayo laakiin riwaayadda ilaa an yuwaxid ullah waxay tilmaantay laa ilaaha ila allah dadka inay ku waajibinayso ifraad ullahi bilcibaada walbaraa'atu min cibaadati maa siwaahu in ilaahay cibaadada lagu koobo lagana beri noqdo oo la diido lagana fogaado cibaadada cid kale alcaashiratu ana alinsaana qofku qad yakuunu inuu ahaadaabaa dhacda min ahli kitaab ahlukitaabka mid ka mida kuwii kitaabka la siiyey mid ka mida oo uu yahay yahuudi ama nasraani wa huwa wa xaal huwa isaguna laa yacrifuhaa laa ilaha illa allah baanu garanayn aw yacrifuhaa yani laa yacrifu macnaha cala alxaqiiqa macnaheedii dhabta ahaa aanu garanayn aw yacrifuha ama uu garanaya laa ilaha illah macnahay tusinayso oo ah tawxiid ullah walaa yacmalu bihi wuu garanaya laakiin ku camal fali maayo oo ilaahay cibaadada ku koobi maayo shirkigana ka tegi maayo isagoo laa ilaha illa macnaheeda garna ayuu khilaafaya halkee laga qaatay masalada nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam mucaadi ibnu jabal dadka uu u tegayo ee yeman ugu tegayo kuwa u muhiimsan inay yihiin ahlu kitaabka haddana wuxuu ku yihi falyakun awala maa tadcuuhum ilayh shahaadatu an laa ilaha ila اllah waxaa ugu horeeya ad ugu yeedhaysa ha noqdo shahaadatu an laa ilaha illa allah ilaa an yuwaxid اllah marka taasi maxay daliil u tahay inaanay garanahayn laa ilaha ila اllah ila hadday garanayaan laa ilaha ila اllah iyo macnaheeda oo ah cibaadat اllahi waxdah wa tarku cibaadati gayrihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam intaa ugu yeedh muu yidhaahdeen ama ay garanayeen laakiin aanay ku camal falahayn oo ay khilaafayeen oo falyakun awala maa tadcuum ilaa an yuwaxid llah way garanayaane laakiin inay ku camal falaan laa ilaha ila allah oo ilaahay ay keliyeeyaan intaa u sheeg alxaadiyaة caشhra masalada koob iyo tobnaad aلtanbiihu baraarujinta laysku baraarujiyey calى الtacliim baristii bالtadriij si tallaabo tallaabo ah dadka cilmiga loo baraayey nabigu عalaيه الsalaaة wasalaam amarahu an yadcuwahum ilى shahadati an laa ilaha ilا اllah marka koobaad ثuma ilى الصalaaة ثuma ilى الزakاة wlam yaamurhu an yadcuwahum ilayha jamiica dufcata waaxida mar qura waxoo dhan ugu wada yeedh mu odhan towxiidka salaada zakada iyo arrimaha kale o dhan bal waxaa la idhi cilmigii waxaad u bartaa si kala dambayso waxa ugu muhiimsan oo towxiidkaa horta bar kadibna waxaa ku soo xiga salaadiiya kadibna zakada waana dariiqada qur-aanku uu tilmaamay ilahay waa ka yihi walakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba bima kuntum tadrusuun arabbaani waa maxay qaala cabdullahi bnu cabaas radi allahu canhu aladii yurabbi الnaasa bisigaari اlcilmi qabla kibaarihi waa ka dadka ku rabeeya cilmiga kiisa yaryar ka yar waxaa looga jeedaa cilmigu yaryaraysi ma lehe yani alwaadixaat min alcilm cilmiga kiisa cad ee dadku dadka cilmiga bilowga ku aya ay fahmi karaan kadibna ka waaweyn uga guura waayo qofka bani aadamka waxaa macruuf oo mujaraba markuu cilmiga bilaabo waxaa laga yaabaa in fahamkiisu yahay mid kooban in kooban buu fahmi karaa lakiin cilmigaa hadduu kusii dhex jiro maalinba maalinta ka dambaysa fahamkiisu wuu sii ballaarhanaya oo masaa'il markuu cilmiga bilaabay uu arkayay inaan lama fahmi karin ayuu si sahlan oo fudud oo laga yaaba isaguba inuu iska akhristay uu ku fahmi karaa qofku walihaada dadku markay cilmiga bilowga ku yihiin waa in loo sheego alwaadixaat min almasaa'il masaaisha khilaafka badan iyo masaaisha daqiiqa iyo gumuudku uu ku jiro iyo qarsoonidu cid waliba aanay fahmi karin waa in dib looga dhigo maawardi kitaabkiisa adabu addiin wadunya waan idiin sheegi doonaaye shan sifo ayuu sheegay oo qofka aalibulcilmiga hadduu ku sifoobo uu ku najaxayo alabulcilmigiisa shanta waxaa ka mida cilmiga inuu kaga yimaado albaabadiisa cilmi kastaaba albaabuu leeyahy hadaad naxwo dhiganayso baabu naxw waa muqadimat alajuruumiya lakiin haddaad naxwi adoo bilaabaya alfiya ka bilowda ka warran hada khaa tadriijkii baad khilaaftay wakadalika cilmu alcaqiida kutubta yarra hoose waa inaad ka bilowdo si aad u socoto ibnu cabdilbarna wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala alab اlcilmi rutabun wamanaazil fman tacadaaha faqad tacaddaa sabiila salaf waman tacaddaa sabiila salaf faqad dalla dalab اlcilmi waa manaasil iyo darajooyin kala sareeya qofka sida jaranjaradaas oo kale qofka seeda u raaci waaye ta hoose intuu ku istaago mid mid waxa weeyaan u kori waaya isagoo halka hoose jooga doona inuu tasare ku boodo waddadii salaf ku khilaafa qofka waddada salafka khilaafaana wuu lumay marka cilmiga waa inaad u barato si tartiiba fani kaste mutuuntiisa yaryar aad ku bilow deetana saaad u socoto sida dowradeena ay ku socoto lakiin haddaad maalinba kitaab ku boodo wadaad baa halkaa ka bilaabay tajriid sariix kitaabkaad qaadanaysa waad fadhiisanaysaa wadaad kale isaguna cumdatulaxkaam meel ka bilaabay isna waad fadhiisanaysaa waxaa la yidhi wadaad baa alfiye bilaabay mise waad hor fadhidaa wadaad baa halkaa minhaaj ku dhigaaya hadda kutubtii ka horeysoo dhan maad soo marin mise waad hoos fadhidaa weligaana jixi maysa cilmiga saa tartiibta ayaa loo bartaa macalimiinta laftooduna waa inay sidaa yeelaan macallin maalinba kitaab dhigaya leh sax maaha cilmiga waa in fani fani loo dhigo fanigana waa in halka hoose laga bilaabo deetana saasi loo wado saasi ayaa arday mustafiidiin ay kusoo baxayaan laakiin macallinka laftiisu hadduu marba fani iska bilaabo kitaabu kasoo dhex qabsado waxaa dhacaysa ardaydiisu inaanayna jixin الثانية عشرة البdاءة بلاabsta باأhم ka u muhiimsan lagu bilaabo فاأhmi deetna ka xagga muhiimsanaanta ku xiga فاأhmi deetna ka kasii muhiimsan hadalka sheekhu saas wey cibaaradanse culimadu sidaa uma dhigaan waxay dhahdaan biاlأhmi lagu bilaabo ka u muhiimsan falmuhimi deetana ka muhimkaa lagu xigsiiyo bimacnaa ashyaadu siday u kala muhiimsan yihiin ayaa loo bilaabaya ka u muhiimsan baa lagu bilaabaya kadibna ka muhimkaa ee kaa ku xiga laakiin cibaaradiisan haddaynu seedaa ku qaadanno waxay noqonaysaa inuu leeyihi in lagu bilaabo ka u muhim ka u muhiimsan haddana lagu xigsiiyo ka kasii muhiimsan ujeedaduna saama ujeeddadu waa ka u muhiimsan in lagu bilaabo deetana lagu xigsiiyo ka ka hooseeye laakiin xagga muhimnimada kusoo xiga marka waxayd inuu idhaahdo albadaaءaةu biاlأhami falmuhimi saasay ahayd oo nebigu alayه الsalatu salaam kii u muhiimsanaabuu ku bilaabay oo tawxiidka ah kii xagga muhiimsanaanta kusoo xigay oo salaada ayuu ku xigsiyey الثaaliثaةa caشhara masrifu الzaka zakada cidda la siinayo tuukhadu min aغniyaahim turaddu calى fuqaraa'ihim fuqaradaa la siinaya miskiinkana waa ku jira mar haddii faqiir qura la sheegay marka ciddii sekada la siinayo o dhan xadiidka laguma cadayn oo faqiirka iyo miskiinku waa min masaarifi zaka dadkii zakada la siinayay ka mid yihin dadkii sekada la siinayay si halkaa kuma dhama wuxuu u sheegay faqiirka lannahu waa ka ugu muhiimsan dadka sekada la siiyo islamarkaana ugu badan fuqaradiiyo masaakiinta ugu badan waxaa kaloo xadiidka loo deliishaday asnaafta aayadda suura towba lagu sheegay la yihi sekada siiya inaanay waajib ahayn in dhammaantoodba sekada qofku wuxuu ka gaadhsiiyo ay bannaan tahay qaar ka mida inuu ku kaaftoomi karo tusaaleaan iyadoo kuwii kala joogaan fuqaradoo qura inuu sekadiisa siin karo araabicata cashara kashfu lcaalimi caalimkii faydistiisa ashubhata shubhadii uu faydo shubha waa albaail aladi yaltabisu bilxaq shubhadu waa baadilka qofka xaqa uga ekaanaya baadil qofka uu xaq moodi karo baadil dusha uga eeg xaq shubha waa albaail aladi yaltabisu bilxaq waa baadilka qofka xaqa kaga dheehmi kara can ilmutacalimi ka wax baranaya uu ka faydo oo halkee laga qaadanayaa inaka taati qowman ahla kitaab waxaad u tegaysaa qowm ahlu kitaaba muxuu arrintaa nebigu ugu baraarujiyey maadaama ahlu kitaab ay yihiin oo cilmi ay wax ka hayaan oo shubahaad ay hayaan si uu ugu diyaar garoobo oo shubahaadkaa jawaabtooda uusii diyaarsado markaa nebigu shubahaadkoodii jawaabtoodii mucaad umuu sheegin laakiin wuxuu u sheegay wax mucaad ku caawiya ka jawaabista shubahaadkaas waxaasoo ah inuu ogaado dadku u tegaya inay yihiin asxaabu shubahaad kadibna uu u diyaar garoobo oo jawaabaha uu sii diyaarsado alkhaamisata cashara annahyu nahyiga layska nahiyey can karaa'im alamwaal ay can akhdi karaa'im alamwaal xoolaha kuwa u wanaagsan dadka in laga qaado marka sekada laga ururinaayo iyaaka wa karaa'imi amwaalihim oo ereyga iyaaka waa taxdiir ee uxadiruka waan kaaga digaya yatadamanu nahyan reebis arrintaa laga reebayna waa koobsanaya karaa'ib ulamwaalla waa khiyaaru lmaal wa ajwaduhu xoolaha ka u nafciga badan ee ugu qiimaha badan weeye asaadisata cashara itiqaau dacwati almadluum qofka la dulmiyey habaarkiisa in la iska ilaaliyo aljaclu beynaka wa beynaha wiqaaya in qofkaa la dulmiyey iyo naftaada qofkaa la dulmiyey habaarkiisa iyo naftaada inaad u dhaxaysiiso teed oo aada ugu dhaxayso bificli اlcadli wa tarki الظulm qofka la dulmiyey habaarkiisa waxaad isaga dhigi kartaa waa maxay gaashaankaad isaga dhigi kartaa waa bificli اlcadli wa tarki الظulm waa inaad cadaalad ku shaqayso dulmigana aad iska ilaaliso markaasaa qof la dulmiyey habaarkiisu aanu kugu dhac ahayn waa dee cidba maad dulmiyin adigu cadaalad baad ku shaqaysa qofkana in la dulmiyaa ma banaana walow kaana min akfar innaas dadka ka u gaalnimo badan ha noqdee in la dulmiyaa ma banaana adulmu muxaramu lidaatihi wa qabiixu binafsi dulmigu sidiisuu xaaraanu yihi sidiisaanu u foolxun yihi qaala allahu tacala fi lxadiid alqudsi yaa cibaadi inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu addoomahayga oo dulmiga anigoo kara ayaa xumaantiisa awgeed aan iska mamnuucay marka waxaanan ka dhigay mid idinkana laydinka xaaraantimeeyey marka ha isdulmiina walihaada xadiidka waxaa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood fainahu laysa baynaha wa baynahu xijab wain kaana kaafiran kufruhu calaa nafsi xataa hadduu gaal yahiy o dulmido habaarkiisu uu kugu dhacaya gaalnimadiisu isagay saaranta laakiin adiga kuu banayn maysa inaad dulmido markaa iska ilaali qofka gaalkaa qofka mubtadicaa qofka faasiqaa inaad dulmidaa kuma banaana dulmigu sidiisuu mamnuucuye asaabicata cashra alikhbaaru waranka lagu waramay biannahaa dacwada madluumka laa tuxjabu inaan la xijaabin ay laa turaddu inaan lagu celin bal tustajaab ee laga aqbalo wa min asbaabi ijaabati ducaa waxaa ka mid ah kownu daaci madluuman asbaabaha ilaahay ducada uu ku aqbalo waxaa ka mid ah in qofkan ilaahay baryaya uu yahay qof la dulmiyey athaaminata cashra min adilati tawxiid tawxiidka waxyaabaha daliilka waa waxaa ka mid ah maa jaraa wixii ku socday ku dhacay maa waqaca wixii ku dhacay calaa sayidi rusul rususha kii hormoodka u ahaa oo ah nebi maxamed alayh salatu asalaam wa saadaat alawliyaa walawliyaai saadaat iyo awliyadii iyaguna sayidada ahaa ee hormoodka ahaa kuwa awliyada ka dhaqaaqaya ahaa ee u sareeya ee u sita waxaasoo min almashaqati kadeeda iyo waljuuci gaajo ah iyo walwabaa'i marada xanuun markaa la soco masaladaas waa muhim waxyaabaha tawxiidka waajibnimadiisa iyo xaqnimadiisa daliilkao waxaa ka mid a waxaa ku dhacay nebi maxamed calayh salatu asalaam iyo dadkii awliyanimadooda aanu shaki ku jirin dee jannaba loogu bushaareeyey si abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo dee raggii lamidka ahaa waxaasoo ah kadeed adduunyada ku maray cagaagni arab cadow waxa weyaan cidhiidhi geliya daal iyo tacab haraad iyo gaajo xanuuno marka waxaad isweydiinaysaa oo waxyaabaha dadkii wanaagsanaa ku dhacayay siday tawxiidka daliil ugu yihin si sahlan waxay daliil ugu yihiin hada daliil calى anahum laa yanfacuuna anfusahum walaa yastaiicuuna dafca duri canha dhibaatooyinkaa ku dhacayay nebiga iyo saxaabada awliyada ilaahay ahaa maxay daliil u tahay inaanay naftooda waxtaru hayn dhibaatana aanay ka difaaci karahayn soo maa haddii naftooda ay xanuunka ka celin karayaan xanuunku waa wax dhib badan oo iska celin lahayn soo ma hadday naftooda arsaaqi karayaan oo gaajada ay ka difaaci karayaan dee gaajo nebigu ilahay baa uu ka magan geli jiray allahuma ini acuudu bika min aljuuc fa inahu bi'sa dajiic hadduu iska difaaci karayo markaa nebigu alayh salatu salam iska difaaci laha markaa nebigu alayh salatu salaam habeeno dhan oo isu soo wareegaba isagoo gaajaysan seexan jiray rasuulku calayhi salatu wasalaam mashaqu la kulmay markuu dacwadda faafinayay in la caayo in la shiido in la dakray fii ghaswati uxud dhool laga jabiyey dhibaatadaasuu rasuulku alayh salatu salam soo maray kadalika saxaaba cali bin abi aalib oo adigaa arkaya oo min saadaati alawliyaa ah inuu dagaalkii ghaswatu khaybar uga hadhayba indha xanuun ku dhacay waxba waxa weeyaanu ka arki waayey marka dhibaatada hadday naftooda ka celin kara naftooda hadday anfici karayaan way anfici lahayd dhibka hadday ka difaaci karayaanna way ka difaaci lahayd marka taasi maxay daliil u tahay inaanay naftooda waxtar u hayn waxyeelana aanay ka difaaci karin famin baabi أwlىa anahum laa yanfacuuna gayrahum walaa yadfacuuna canhum duran haddaanay naftooda waxtar u hayn dhibna aanay ka difaaci karin dee taa waxaa ka sii mudan dadka kale inaanay waxba tari karin dhibna aanay ka difaaci karin ee cidda waxtarka iyo waxyeelada haysaa uu yahay allaho qura marka ay tahay in ilaah qura la magan galo gurmad la weydiisto ilaahay la baryo subxana wa tacaala rabbi oo qura la tala saarto sheekh duweysh wuxuu yihi markuu maslada fasirayo wahada ma xasala lahum yadulu anahum laa yamlikuuna lianfusihim dara walaa nafca walaa dafcan fakayfa bigayrihim cid kale say ugu tari karaan dhibna uga difaaci karaan haddaanay toodaba u hayn falaa yusrafu lahum min alcibaadati mar haddaanay eeg cidda cibaadada xaq u le waa cidda waxtar iyo waxyeello haysa mar haddaanay waxtar iyo waxyeello midnaba hayn dee cibaado wax ka mida iyaga loo leexin maayo bal dalika kulu xaqun lilah cibaado o dhan ilaahay baa xaqu leh limaada lianna huwa annaaficu daar ilaahay baa ka waxtar haya waxyeelana difaaci kara kitaabkaasi tawdiix lmufiid limasaa'ili kitaab tawxiid aad buu muhim u yahay internetka uu ku jiraa kitaabka si kale isagu u sharaxi maayo masaailka aynu akriyayn unbuu sharaxay waliba sharax yaroo kooban oo macnahooda uu ku cadaynayo marka waa idinka moobilada iska wada sitee la soo dega kitaabkaas ku jiraa internetka atawdiix lmufiid limasaa'ili kitaab tawxiid sheekh saalix lcusaymina wuu sharaxay oo majlis majaalis ayuu ku sharaxay waxaanu ku jiraa isagoo sawtiya isna internetka ayuu ku jiraa oo videoa isagana waad la soo degi kartaa waayo marka hadday masaa-isha qaarkood kugu adkaadaan sharaxooda kitaabkaa ka eg ataasicata cashara masalada sagaaliyo tobnaad qowluhu weeye nebigu uhi low uciyana waxaan siin doonaa araayata calan dagaalka hadan rajula yuxib allaha warasuula ila akhiri calamun waa calaamad waa daliil ay daliilun min aclaami nubuwa ay min adilati nubuwati nabiyina calayh salatu wasalaam ka mida daliilada tusinaya nebinimadii rasuulka calayh salatu wasalaam hadalka nebiga maxaa ku jira yaftaxu allahu calaa yadayh ninkaasoo ilaahay subxana wa tacaala sabab uu uga dhigo inay muslimiintu khaybar qabsadaan faakbara nabiyu bima lam yaqac fawaqaca kama akbar waxaan weli dhicin buu nebigu kusii warramay soo ma wixiina wuxuu u dhacay siduu rasuulku u sheegay taasi maxay daliil u tahay ile bani aadamku qeybka ma oge inuu yahay nebi arrinta noocaasa ku ogaaday waxyi xagga ilaahay uga yimi alcishruun masalada labaatanaad tafluhu nebiga calayh salatu salaam tufistiisa fii caynayhi cali bin abi aalib labadiisa indhood uu ku tufay uu ku tufay dee qur'aan iyo ducooyin iyo calamun waa daliil min aclaamiha ay min adilati nubuwatihi sala allahu alay wasalam nebiga nebinimadiisa adilada tusinaysa ka mida aydan ku noqosha halkay daliil uga tahay likownihi cuufiya fi lxaal bisababi ruqyati nabiyi calayh salatu asalaam tufidii nebiguu ku tufay qur'aanka iyo ducada ayaa isla markiiba fi lxaal isla markiiba ilaahay uu ku shaafiyey oo fabaria kaan lam yakun bihi wajac muxuu markiiba noqday cali sidii aanu xanuunba soo marinba si aanu xanuunsanba ayuu noqday taasina sidaa deg dega ilaahay ducadiisa u aqbalay waxay daliil u tahay nebinimadiisa alxaadiyaة اlcishruun fadiilaة cali bin abi aalib cali bin abi aalib fadliga uu dadka kala dheeraa baa laga qaadanaya oo halkee laga qaadanayaa kumuu noqday la ucطiyana raayata hadan rajula yuxib اllah warasuulah wa yuxib اllah warasuuluh ninka sifaatkaali kumuu noqday cali bin abi aalib lakin huna suaal su-aashaas waxay tahay alaysa kulu muؤminin taqiyin yuxib اllaha warasuulahu wa yuxibhu اllah warasuulah qof kasta oo muumina oo ilaahay ka baqo diinta ku dhaqmaa miyaanu ilaahay iyo rasuulkiisa jeclayn ilaahay iyo rasuulkiisuna miyaanay isaga jeclayn waa suaal waa sidaas soo ma qof kasta oo muumina oo taqi ahay ilahay rasuulkiisa wuu jeceli ilaahay iyo rasuulkiisuna way jeceli idan lam yakhtasa caliyun bihada alwasf cali sifadaa lama gaar aha waa lala wadaagaa oo haddaa maxaa cali bin abi aalib radi allahu canhu rasuulku uu si gaar ugu sheegay waxaa cali bin abi aalib radi allahu canhu si gooni loogu sheegay liitisaafihi bimaziidin min dalika manaa arrintaa dadka kale waxbuu ku dheeraa isagu asalka arrintaa waa la wadaago oo qof kastoo muumina oo ilaahay ka baqa wuu leeyihi sida dee iimaankaba loo wadaago asalkiisa lakin sida iimaanka loogu kala sareeyo ayaa sifaadkana loogu kala sareeya markaa cali dadka meesha sare ka gaadhay ayuu ka mid ahaa athaaniyatu walcishruun masalada labiyo labaatanaad fadlu saxaaba saxaabada fadligoo dada kale ay dheeraayeen fii dawkihim ee bisababi dawkihim waa dhexgalkay dhex galeen awgeed masalada ka hadalkeeda tilka leyla habeenkaas wa shuqlihim iyo mashquulkay ka mashquuleen can bishaarati alfatx furashadii khaybare nebigu ugu bushaareeyey kamabay sheekaysanba isugumanaanay bushaaraynahayn berri baynu khaybar furanayna waxaa qura ay ka hadlayeen hadalkooda uu ku wareegaya muxuu ahaa artalow ninka sifaadkaa leh ee caalamka loo dhiibi doona waa kuma taasi maxay tusinaysaa in sifaadka wanaagsan ee iimaanka taqwada maxabat ullahi warasuuluh warasuuli sifaadkaasi inay saxaabadu aada u jeclaayeen walihaada baa mid walo ka mid wuxuu jeclaystay maalintaa in isaga calanka loo dhiibo suu u noqdo ninka sifaadkaa leh athaaliatu walcishruun aliimaanu rumaynta la rumeeye bilqadar baa baabkan laga faa'idaysanaya waayo lixusuulihaa waa xaasilitaanka arrintaasi ay u xaasishay liman mid lam yasaca ilayha aan u ordin oon kuba dadaalinba wamancihaa iyo diidmada loo diiday caman saca ay laha kii u saciye u orday markuu nebigu hadalkaa lahaa cali meesha mabuu jooginba inuu nebigu saa yidhina mabuu ogeyn kumanuu dadaalin inuu isagu noqdo ninka calanka loo dhiibi doono muslimiinta hogaamin doona weerarkay khaybar ku qaadayaan saxaaba nebiga la joogay alayh salaatu wasalaam markuu hadalkaa lahaa oo maqlay oo jeclaystay inay iyagu noqdaan oo ku dadaalay oo hanqal taagay si uu nebigu u arko oo iyaga ugu dhiibo haddana yaa ku guulaystay ninkii maqnaayee warkeeda baan hayn oo arsaaqada ilaahay qaybinaya arrimaha diineed iyo kuwa adduunyaba qaybtuna hore ayay u dhacdayoo qof walba intii ilaahay u qadaray buu helayaa manaaficda adduunyo iyo kuwa diineedba marka arrintani qofka muslimka waxay ku beeraysaa tumaaniino asbaabta wuu la imanaya qofka muslimkaahi oo shareecadayna fartay asbaabta waxyaabaa wanaagsan lagu gaadho ee diin iyo adduunyo xalaalaba leh laakiin wuxuu asbaabta la imanayaa isagoon warwarsanayn oo qalbigiisu uu xasiloon yahay oo ku kalsoon wixii ilaahay uu qadaray inuu helayo alimaan bilqadar faa'iidooyin badan buu leeyahy faa'iidooyinkiisa u muhiimsan waxaa ka mid a inshiraaxu sadri wa tumaaniinat lqalb maxay kaga duwanyiin dadka muslimiinta ahi gaalada waxyaabay kaga duwan waxaa ka mid ah muslimku isagoo xanuunsanaya isagoo faqiiroo baahan ayuu alxamdu lilah dhahaya oo ilaahay subxana watacaala uu ammaanaya u mahadnaqaya oo uu iska faraxsan yahay oo aan buuq aanu ku furnayn iyo warwar arsaaqadii waxaanu ka warwarayo gaalkuna iyadoo adduunya u buuxdu warwarsanyi nin wadaadoon saaxiibna oo hooland degan baa wuxuu igu uri shirkaddan ka shaqeeya ninka haysta ee manajerka ka ah ayaan ku ui haatan nin weyn baate maxaad u guursan weyn suu i maxaan hayaayaan ku guursadaa ma tanaan caruur kusoo lugooyaa buui anigibaa waxba ku haynine markaasay isdilayaan iyagoo lacag iyo adduunya waxolba haysta maxaa ka maqan alimaanu bilqadaa'i waalqadar waa arrin muhiima wey nacam wuxuu yihi alraabicatu alcishiruun masalada afar iyo labaatanaad aladabu aadaabta ku jirta fii qowli calaa rislika ay imdi bitu'adatin wa ta'anin soco oo tag halka aan kuu diray adoo u soconaya si deganaansho uu ku jiro lianna taysha walcajala khilaaf aladab qofku markuu soconayo inuu filiqtamo gacmaasaa leeyihi markuu halkaa marayo oo sidii qof ordayoo kale uu yahay sidaasoo kale fudayd uu ka muuqdo qof fudud inuu yahay aadaabta saxdaa bay khilaafsantay waa inuu qofku u socdo si urursan oo deganaansho uu ka muuqdo iyo miyir lihaada ba nebigu cali ku uri calaa rislika manaa orodoo tag halkaan kuu diray adoo u soconaya si deganaansho iyo miyir iyo aadaabi ay ka muuqato alkhamisat alcishiruun addacwatu yeedhmada dadka loogu yeedho ila alislaam qabla alqitaal intaan lala dagaalamin wa hada waajib idaa lam tablughum dacwa dadkaasi hadday yihin dadaanay dacwaddu hore u gaadhin intaan lala dagaalamin horta in diinta loogu yeedhaa waa waajib oo rasuulku calayhi salatu salaam cali bin abi aalib oo weerar qaadaya weerarka hortii muxuu amray uma adcuuhum ila alislaam waxaad ugu yeedhaa islaamnimada ugu yeedha haddii waxa weeyaan hore ay dacwaddu u gaadhay lafteeda in mar labaad loogu celiyo intaan lala dagaalamin waa sunne in iyadoon mar labaad loo yeedhin lala dagaalamaana waa jaa-is oo reer banulmustaliq sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu weeraray iyagoo baraadle oo xoolahoodii iska waraabsanaya waayo dacwaddaa hore u gaadhay marka hadday dacwaddu hore u gaadhay way wanaagsan tahay oo waa shay mustaxaba in intaan la weerarin horta loo yeedho mar kale islaamka loogu yeedho in la weeraraana way bannaan tahay haddaanay dacwaddu hore u gaadhina waa waajib intaan lala dagaalamin horta in diinta loogu yeedho waayo dee dadkan lala dagaalamaya gaalada maqsuudkuma in la laayaa unba adduunyada laga kaxeeyo nafta loo xistiyo maya sideedaba islaamku gaalada lala dagaalamayo wuxuu u sharciyey in lala dagaalamo likownihim saadiina can sabiili illah inay yihiin dad wadadii saxdahay dadka ka hortaagan islaamkii bay dadka ka hortaageen le hagelina way dacaa'ideynayaan oy la dagaalamayaan oo laakiin iyagoo gaalaa hadday ogolaan lahaayeen inay islaamka nabad kula noolaadaan dee lamaba lahaayeenba walihaada baan dumarkoodii iyo caruurtii iyo odayaashii iyo ruhbaantii iyo kuwii aan dagaalamahayn la layn maayo haddii gaalnimadooda loo dilayana waxo dhan waa la laynla dhinacba saf ballaadhan baa loo laynla soo ma markaa gaalku hadduu iska daayo asadda can sabiili illah gaal baa tahay loo dili maayo waa masale muhiima wey wayna taa fahamtaan gaaladu islaamka way ku dacaydeen waxay idhahdaan islaamku waa daga waa diin dagaal dadka laynaysa oo waa dad dhiigga ku haliilaya la islaamku wuu ogolyahay qofku isagoo gaala inuu adduunyada ku noolaado ceesho weliba islaamku uu ilaaliyo naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo xuquuq uu yeesho dadkanuu islaamku la dagaalamayaa waayo ee waxaan jihaadka la dhaa lagu sharciyey waa alkufaar aladiina yasuduuna can sabiili illah taa inaad fahamtaan qodobkaas maaha in gaalnimo un loo dilayo ama loola dagaalamayo waa lisadim can sabiili illah ta labaad iyagu gaalada laftooda islaamka taa ku dacaadeynaya diinba iyagoo aan iyagu ilaalin ahayn waxaana u yaqaanaan tusaale ahaan alamnu alqawmi cidda ka hor timaada amniga qarankooda ama qarannimadooda cidda kasoo horjeesata maada yafcaluuna bihi maxay ku sameeyaan yaqtuluunahu way dilaan sooma waddamo dhan bay weeraraan idhahdaan amniga iyagay halis ku yihiin marka iyagoo amnigooda ilaashanaya iyo qarankooda iyo mabaadidooda ayay dad ciqaabaan iyagu haddana maxay ku dacaadeynayaan islaamkii qofkii diintii ilaahay ka socon weyday la yidhi war adigu haddaanad soo gelayn iska nabadgeliyo dhulkaaga ku noolow in lala dagaalamo bay ceeb ka dhigayaan laabudda an tafhamuu hadihi almasaa'il shubahaadka noocaasa jawaabtooda asaadisatu walcishruun annahu dagaalkii mashruucun waa mid sharci oo la ogolyey liman ciddii in lala dagaalamo ducuu loo yeedhay qabla daalika intaa horteed waqutiluu oo lala dagaalamayna watii aynu sheegayna waxa weeyaan annahu arrinkaas oo ah dacwadda in loo yeedhaa mashruucun waa mid la sharciyey liman mid baa loo sharciyey ducu loo yeedhay qabla daalika dagaalka waktigaa loo yeedhayo horteed loo yeedhay dacwadda hore ay u gaadhay oo quutilu mar hore lala dagaalamay iminka yuhuudda khaybar deganayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali uu ku yidhi intaanad la dagaalamin horta islaamka ugu yeedh hore dacwaddu ma u gaadhay nacam bilaa shak hore ma loola dagaalamay ha dagaalkan fatxu khaybar dagaallo kale ka horreeyo muslimiintu ay ku furan kari waayeen ay ku adkaatay haddana nebigu cali muxuu ku leeyahy udcuhum ila alislaam taasi maxay daliil u tahay gaalada xataa hadday dacwaddu hore u gaadhay xataa haddii marar hore lala dagaalamay haddana intaan lala dagaalamin inay mashruuc tahay oo mustaxab ay tahay in islaamka loogu yeedho annahu arrinku wuxuu yahay ama annahu arrinkaasa adacwatu ila lislaam qabla alqitaal mashruucun waa mid la sharciyey liman baa loo sharciyey ducuu loo yeedhay qabla daalika oo qutiluu lala dagaalamay laakiin waajib maaha soo ma waayo asaabicatu walcishruun adacwatu yeedhmada dadka loogu yeedho ila addiin bilxikmati iyadoo xikmad lagu sifaysan yihi qowlihii uu yihi akhbirhum u sheeg bima yajibu xawaajibi calayhim iyaga min xaq illaahi ilaahay xaqiisa ah fiihi ay fi lislaam hada min alxikma marka culimadu waxay ka hadlaan qofka gaalka ah laba teebaa fiican inta aanu islaamin in loo sii sheego waxyaabaha waajib ku noqonaya markuu islaamo iyo inaan loo sheegin sheekh ibncuthaymiin markuu sheego kitaabkiisa qowlmufiidka kitaabkan ku sharaxo culimadu masaladaa waxay ka yidhaahdeen qaar inay yidhaahdeen waa in intaanu islaamin loo sii sheego waxa ku waajibaya hadhow si hadhow toole aanay arrintu kadisa ugu noqon oon u odhan ruuxan oo dhan anuu maan mooday in layska doonayo oo aanu u ridoobin oo dabeetana ridadaan loogu dilin ee calaa bayina islaamnimada ugu galo iyadoo islaam wuxuu yahay ee u caddahay culimada qaarna ay yidhaahdeen maya xadiidu ibni cabaas fii qisati mucaad muxuu tilmaamaya in tawxiidka un loogu yeedhayo kadib salaada iyo sekadii waxa ku waajibkaa loo sheegayo sheekh ibnu cuthaymiin markaa wuxuu odhanayaa khulaasatu lqowlka sida aslaxa ee qofka gaalka diinta ugu yeedhaya u aslax u arko se ugu habboon qofkan marka la eego shakhsiyadiisa saasuu yeelaya athaaminatu walcishruun almacrifatu garashada la garto bixaq illah ilaahay xaqiisa fi lislaami islaamka dhexdiisa ilaahay dadka uu xaq ugu leeyahy bimacnaa maxaa uu taa uga jeedaa macnaa qofku waa inuu garto waajib bay ku tahy qofka oo cali bin abi aalib uu garanayey haddaanu garanayn dee nebigu horta isagu bari laha soo ma kodhan laha xaqullaahi fi lislaam waa waa waxaa iyo waxaa iyo waxaase u sheeg laakiin cali wuu garanayey walihaada buu yihi dadka u sheeg adigu ugu waran dad kale maxaa loogu sheegayaa yaana dadku inay bartaan xaqa ilaahay uu ku leeyahy fi lislaam waa waajib saaran xaqa ilaahay dadka uu ku leeyahy fi lislaamna wuxuu ku soo ururayaa laba arrimood fii ficli lwaajibaat wa tarki lmanhiyaat waa ka ah in wixii ilaahay ku waajibiyey ay sameeyaan wuxuu u diiday inay ka tagaan wa acdam lwaajibaatna waa maxay atawxiid acdam lmanhiyaatna waa maxay ashirku ataasicatu walcishruun hawaabu man hawaabu man ihtadaa calaa yadayhi rajul waaxid hawaabu man mid ajarkii ihtadaa uu hanuunay calaa yadayhi sababtiisa rajulu nin waaxidun oo qura rajul yana shaks un baa loo jeeda dumarkiina waa la mid wala an yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam iyo الdال على الkhayr kafaacilh man sنa في الإسلام suنaة xasنة falahu أجرha أجر man camila bha marka اhtadى إlى الإسلام aw ilaa camali min acmaali islaam qofka sababtiisa uu qof diinta kusoo galayba ama qof marka hore diinta ku jiray sababtiisa ugu hanuunay arrinuu marka hore ka lunsanaa oo qofkani muslim buu ah laakiin bidca ku sugan sababtaaduu ilaahay bidcadii kaga saaray ajir baad leedahay macaasi buu ku jiray sababtaaduu ilahay macaasidii kaga saaray ajir baad leedahay athalaathuun alxalifu dhaarta cala alfutyaa fatwada dhaar la raaciyo nabigu alayh الsalaatu salaam wuxu uhi fawallaahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam dhaar baa meesha ku jirta weliba la taakiidiyey laam lqasam la raaciyey markaa nebiga cid dhaarsatayna ma jirto laakiin arrinta noocaasiya muhimaddeeda iyo qiimaheeda suu u muujiyo ayuu dhaarta ku adkeeyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam baabu tafsir الtwxiid wa shahaadati an laa ilaha ila اllah u dhamaaday wati ya sheikhu mawjuud ma ja ayb nawasil xatى yaati baabu tafsiir الtwxiidi tawxiidka fasiristiisu u baab yahay wa shahaadati an laa ilaha ilا اllah iyo shahaadata an laa ilaaha ila allah fasiriddeeda ayuu u baab yahay baabkii lixaad waa yahay maqsuudka baabku waa maxay bayaanu xaqiiqati tawxiid waa tawxiidka xaqiiqadiisa in la caddeeyo wa idaaxi macna laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheedii waxay tusinaysana in la muujiyo maqsuudka iyo ujeedada baabka laga leeyahy waa taas waayo tafsiir الtawxiid atafsir waa maxay tafsir waa altawdiix wاlkashfu waa shayga in la caddeeyo oo daaha laga qaado wixii ku daahnaa ama ku daboolaa laga qaado atawxiidna asha ku jirtaa waa cahdiya o waa tawxiid dihniga lagu hayo ama horeba loo soo sheegay waa tawxiid اlcibaada oo dee asal ahaan kitaabkani waxaa loo qoray ama loo sanifay tawxiid اlcibaada inuu ka hadlo waxyaabo kaloo markaa soo raacay oo iyagana uu ka hadlay waa jiraan markaa tawxiidku waa tawxiid اlcibaada tawxiidka la fasiraya وشhahاadaة an laa ilaha ilا الlah caطfu الشhahaadaةi calى التwxiid waa min baabi caطfi الdaali calى الmadluul shaygii daliilka ahaa ayaa shaygii uu tusinaya lagu caطfo oo addaalu waa شhahaadaة an laa ilaha ilا الlah almadluula waxay tusinaysaana waa maxay laa ilah ilah maxay tusinaysaa التwxiid marka waa min baabi caطfi mutaraadifayn laba shay oo isku macno tusinaya la ysku cadfo waa tawxiid waa tawxiid اlcibaada iyo laa ilaha ila اllah isku macnay tusinayaan labaduba maxay tusinayaan ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala bاlcibaada waa yahay hal qodob oo aada u muhima intaynaan adilada dhex gelin ayaan idinku baraarujinaya qodobkaas wuxuu yahay markaad u fiirsato adilada uu sheekhu baabka ku keenay tawxiidka mar wuxuu ku fasiray bima yuwaafiqu macnaahu wax tawxiidka macnahaan u waafaqsan wa taaratan fasarahu bima yadaaduhu marna wuxuu ku fasiray tawxiidka waxa tawxiidka ka soo horjeeda lianna alashyaa bididiha tatabayan shayga haddaad garato shaygay ka soo horjeeda haddaad garato isna waad garanaysaa iminka tawxiidka maxaa ka soo horjeeda shirki xaqiiqada shirkiga haddaad garato tawxiidkiina ma garanaysa haa waad garanaysaa xaqiiqada tawxiidka haddaad garatana shirkigiina waad garanaysaa marka adilada uu sheekhu deliishan doono qaar macnihii tawxiidkay sheegayaan macna laa ilaha illa allah qaarkoodna tawxiidka wixii ka soo horjeeday oo shirkiga ah ayay ka hadlayaan oo sida markaa taasi tafsiir ugu noqonaysaa tawxiidka waxay ugu noqonaysaa dee shirkigu waa didda tawxiid oo haddaad shirkiga xaqiiqadiisa garato tawxiidka xaqiiqadiisana waad garanaysaa afaada hadihi اmasأalة الsheikh ibn baz raximah الlah في tacliiqaat اlbaziya calى kitaab الtwxid wakadalika sharxu kitaab الtwxid waa laba kitaabo kala duwan oo sheikh ibn baz uu leeyahay sheekhu wuxuu ku sheegay baabkan hoostiisa shan daliil wa qowli اlahi tacaala buu u baabiye ilahay uu yihi ulaaئika kuwaasi aladiina kuwaasi oo yadcuuna ay caabudayaan yabtaguuna waxay dalbayaan kuwa alla caabudayaa alwasiilata bay dalbayaan alqurbata waxay ugu dhowaadaan ilaa rabbihim rabbigood ayuhumkoodiibaa dalbaya wuxuu ilaahay ugu dhowaado aqrabu ilaahay ugu dhowaansho badnaa haddaad xusuusantihiin aayaddan waxay nugu soo martay kitaabkii alqawaacid alarbac waxaana loo deliishaday waxyaabihii mushrikiintu ay caabudi jireen inay ka mid ahaayeen dad saalixiini waxaanan halkaa ku sheegnay culimada qaarkood inay yidhaahdeen aayaddan waxay ka hadlaysaa dad malaa'igta caabudi jiray qaar inay yidhahdeen dad caabudi jiray nebi ciise qaar inay yidhahdeen cuseyr qaar inay yidhaahdeen qaar ummu ciisa caabudi jiray qaar inay yidhaahdeen jin saalixiina kuwo caabudi jiray bay ka hadlaysaa sheikhulislaam ibnu taymiyana uu yidhi maya aayaddu waa caam waxay ka hadlaysaa kullu man kaana macbuuduhu caabidan lilah mid kastoo ka uu caabudaa uu yahay mid ilaahay caabuda marka aayaddani maxaa ka horeeya qul idcu ladiina zacamtum min duuni falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila markaa markaad intaa ka horeysanaad akrido aayaddan iyay radin ku tahay oo ay caddaynaysaa baatilnimada waxay ku sugan yihin aladiina jacaluu alcibaadaat ligayr illah kuwii cibaadaadka u yeelay cidaan ilaahay ahayn fabayanat ilaayatu ana jacala alcibaadaati ligayr illahi shirkun aayaddu maxay caddaysay in cibaadadii ilaahay cid aan ahayn loo yeelaa inay tahay shirki intaa ma fahamteen aayaddani waxay radinaysaa kuwii shirkiga sameeyey marka maxay caddaysay shirkigu inuu yahay in cibaadada ilaahay cid aan ahayn loo yeelo baatilna uu yahay shirkiguna waa didu tawxiid mar hadduu shirkigu yahay ilaahay cid aanayn in cibaadada loo yeelo tawxiidkiina muxuu noqonaya jacalu lcibaadati lilaahi waxdahu wabididiha tatabayun ashya shirkigu inuu yahay in cibaadada ilaahay cid aan ahayn loo yeelo ayaa aayaddani sheegtay intaa ma fahamteen mar hadduu shirkigu sidaa noqday tawxiidkii ka soo horjeedana muxuu noqonaya jacalu lcibaadati lilaahi waxdahu laa shariika lahu markaa tawxiidkii bay aayaddu inoo fasirtay laakiin waxay inoogu fasirtay bidikri diddihi wixii tawxiidka ka soo horjeeday oo shirkigaa inay sheegtay waadix ya shabaab macadday oo inagii nidhi adilada sheekhu uu sheegayaa qaar tawxiidka iyo laa ilaaha ila allah macnahoodii bay sheegayaan qaarna didkoodii bay sheegayaanoo shirkiga ah shirkiga xaqiiisa marka la gartana waxaa ka soo horjeedo tawxiidka ayaa la garanaya marka aayaddan waxay ka mid tahay aayaadka fasiraya tawxiidka iyo laa ilaha illa lakin ku fasiraya bidikri diddihi inay sheegaan waxaa ka soo horjeeda oo ah shirkiga shirkigu waa jaclu cibaadati ligayr illah famaada yakunu tawxiid wahuwa diduhu jaclu lcibaadati lilahi waxdahu laa shariika lahu wallahu aclam sala allah cala nabiyina maxamed